warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii filiboy filiboy cutubka koowaad annagoo ah bawlos iyo timoteos oo ah addoommadii ciise masiix waxaannu warqaddan u qoraynaa kulli quduusiinta ciise masiix oo magaalada filiboy la jooga hogaamiyeyaasha kiniisadda iyo caawiyayaasha nimcoha idinla jirto iyo nabad ka timaadda ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix mar kastoo aan idin xusuustaba ilaahay baan u mahadnaqaa oo kol kasta markaan kulligiin idiin duceeyo waxaan idiin soo duceeyaa anigoo faraxsan wehelnimadiinna xagga ka wada shaqaynta injiilka aawadeed maalintii ugu horraysay ilaa haatan anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilamaa maalinta ciise masiix haddaba sidaas daraaddeed waa igu quman tahay inaan sidaas kulligiin idinka fikiro waayo qalbigaan idinku hayaa maxaa yeelay kulligiin waxaa tihiin kuwa nimcada igala qayb qaata xagga xidhnaantayda iyo xagga daaficidda iyo xaqiiqaynta injiilkaba aniga ilaah baa iiga markhaati ah sidaan kulligiin idinkugu xiisoonayo xagga jacaylka ciise masiix waxaan ilaah ka baryayaa in jacaylkiinnu aad iyo aad ugu sii bato xagga aqoonta iyo waxgarashada oo dhan inaad waxyaalaha wanaagsan tijaabisaan oo aad daacad iyo ceeb ka saliin ahaataan ilamaa maalinta masiixa idinkoo ay midhaha xaqnimadu idinka buuxaan kuwaas oo ciise masiix ku yimaada oo ilaah u ah ammaan iyo mahad haddaba walaalayaalow waxaan jeclaan lahaa inaad ogaataan in waxyaalihii igu dhacay ay injiilka horumar u noqdeen sidaas daraaddeed waxaa askartii boqorka iyo kuwo kale oo dhanba u wada muuqday inaan ciise masiix aawadiis u xidhanahay oo weliba walaalaha xagga rabbiga badidood iyagoo xidhnaantayda ku kalsoon ayay aad iyo aad ugu dhiiran yihiin inay ereyga ilaah cabsila'aan ku hadlaan runtii waxaa jira qaar masiixa ku naadiya xaasidnimo iyo dirir qaarna waxay ku naadiyaan niyo wanaagsan qaarkood waxay ku naadiyaan jacayl iyagoo og in la ii doortay injeelka daaficidiisa laakiinse kuwa kale waxay masiixa u naadiyaan si ay dadka u kala qaybqaybiyaan iyagoo aan daacad ahayn oo ku fakirayn inay dhib igu kiciyaan anigoo xidhan haddaba waa sidee hadday iska yeelyeel tahay iyo hadday dhab tahayba masiixa si kastaba waa loo naadiyaa oo anigu taas waan ku farxay oo weliba waan ku farxi doonaa waayo waxaan ogahay in taasuu badbaado ay iigu noqonayso xagga ducadiinna iyo caawimaadda ruuxa ciise masiix sida aan aad iyo aad u filanayo oo u rajaynayo inaanan waxba ku ceeboobin laakiinse siday weligeed ahaan jirtay in haddeerna dhiiranaan oo dhan masiixa lagu ammaano jidhkayga hadday tahay nolol iyo hadday tahay dhimashoba waayo aniga waxaa nolosha ii ah masiixa oo dhimashaduna waa ii faa'iido laakiinse inaan jidhka ku sii noolaado hadday taasu tahay midhaha hawshayda waxaan doorto garan maayo laakiinse anigu labada dhexdoodaan ku dhibaatoonayaa oo waxaan jeclahay inaan tago oo masiix la joogo waayo taasu aad bay iigu roon tahay laakiinse inaan jidhka ku sii jiro aad baa loogu sii baahan yahay idinka aawadeen waan aaminsanahay oo waan ogahay inaan sii joogi doono oo aan kulligiin idinla sii joogi doono horumarkiinna iyo farxadda rumaysadkiinna aawadood infaankiinnu ciise masiix ku bato xaggayga joogistayda aan mar kale idinla joogo aawadeed laakiinse dabiicaddiinnu ha ahaato mid istaahisha injiilka masiixa in haddii aan imaado oo aan idin arko ama haddii aan maqnaadoba aan wax xaaladdiinna ku saabsan maqlo inaad isku ruux keliya ku taagan tihiin idinkoo isku naf ku dadaalaya iimaanka injiilka oo idinku innaba ha ka cabsanina adawayaashiinna taas oo iyaga u ah calaamadda halaagga laakiinse waxay idiin tahay calaamadda badbaadadiinna taasuna waxay ka timaadaa xagga ilaah maxaa yeelay waxaa laydinku siiyey masiixa aawadiisa mana aha inaad isaga rumaysataan oo keliya laakiinse inaad isaga daraaddiisna u xanuunsataan idinkoo ku dadaalaya isku dadaalkii aad igu aragteen oo haatanna aad igu maqashaan